bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waxaan saaxiibayaal idil ahaantiin melba waa joogtaan kusoo dhawaada warka barqowa laba xilligaan oo kale ad ka maqshaan raadi hagsmaayo codkaha jubbaland faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa qarax bamba oo xalay lagu weeraray xarunta ganacsiga oo ku taalla magaalada boosaaso iyadoo uu ka dhashay khasaaraha kala duwan ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar bambo gacmeed loo adeegsada oo dabley ay ku qaatay xarunta ganacsiga almacruuf ee magaaladaasi boosaaso qofka la xaqiijiyey garidiisa ahaa waardiye xarunta oo kooxda weerarka soo qaatay markii ugu horreysa ay dileen inta aanan weerarka bambaano qaadin kooxda weerarka qaatay ayaa bambaanooyin ku tuuray waxaana ay sababeen daba ka kacay xarunta ka oo ay ka dhalatay khasaaro ba-an oo maaliyadeed sida wararku ay sheegayaan duqa degmada boosaaso xasan cabdalla xasan oo xarunta la weeraray booqday ayaa sheegay in aad ugu xun yihiin falkaasi wararka ah isagoo sheega inay wadaan baaritaan la xidhiidha dadka ka dambeeyay wararkaasi xarunta weerarka lagu qaaday ayaa ahayd meel inta badan dhallinyaradu ku cawgeeyaan xilliyada habeenkii ciidamada booliiska magaalada boosaaso ayaa sheegay in ay weli wadaan baaritaano ku asaabsan cidda ka dambeysay wararkaasi shirka madasha soomaaliya iyo dalalka safka hore oo ka furmay magaalada muqdisho ayaa waxaa kusoo biiray saraakiil militari oo ka socda etoobiya djibuuti iyo weliba kenya shirka ayaa waxaa shir gudoominaya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac shirka ayaa diiradda waxaa lagu saarayaa dejinta qorshaha wejiga labaad ee howlgalka ka oo dhinacyadu ku korfeynayaan sida uu noqon doono howlgalka wadajirka ah oo ay fulin doonaan ciidamada wadamada safka hore sida ay madaxdu horey u sheegeen koox hubaysan oo la sheegay inay burcad ahaayeen ayaa degmada karaan si ku dishay cabdi cubeyd oo ahaa mu-adin iyo imaam masjid kooxaha hubaysnaa ayaayaa waxay ka dhaceen telefoon uu watay waxaana cabdi cubeyd uu mu-adin iyo imaam ka ahaa masjida uu waqfay aabihiis cubeyd ciidamo ka tirsan booliska degmada kaaraan ayaa tagay halka uu dilka ka dhacay iyagoo uu sameeyey howlgallo ay ku baadikoobayaan dadkii ka dambeeyay dilka balse aysan ku guulaysan inay soo qabtaan degmada kaaraan ayaa ka mid ah degmooyinka ugu amniga xun gobolka banaadir waxaana inta badan dadka gudda leh ciyaal weero iyo kooxo burcad ah oo dhaca u geysanaya dadka halkaasi ku sugan ugu dambeyn xildhibaanada mareykanka ayaa arbacadii waxa ay iska diideen digniin ka soo baxday safaarada shiinaha oo ku aadaneed inaanan la kulmin madaxweynaha taiwan oo booqasho ku joogo gobolka california dalka mareykanka xildhibaano ka kala tirsan labada xisbi oo gaaraya ilaa iyo toban iyo todoba mudane oo uu helinayo afayeenka aqalka wakiilada mareykanka ayaa kulan gaar ah kula yeeshay madaxweynaha taiwan maktabadda ronald reagan ee ku taala simiville ee california warbaahinta mareykanka ayaa waxay sheegtay in qaar ka mid a xildhibaanada mareykanka ee kulanka ka qayb galay inay saacado ka hor heleen fariimo iimail ah oo muujinaya sida shiinuhu ugu walaacsan yahay kulankooda fariin qoraala oo ay v o e da heshay saraakaal ka tirsan safaaradda shiinaha oo lagu magacaabo li shange ayaa lagu sheegay in dhinaca shiinuhu uu si weyn uga soo horjeedo nooc kasta oo isdhexgal ah oo dhex mara mareykanka iyo taiwan sidoo kalena ay ka soo horjeedaan safar kasta oo mas-uuliyiinta taiwan ay ku yimaanayaan mareykanka iyo weliba nooc kasta oo kulan ah oo dhex mara iyaga iyo mas-uuliyiinta mareykanka guud ahaan saaxiibayaal warkii barqo waanaga intaa warkan iyo wixii kusoo kordha waxaad maqli doontaan haddii eeba idmo kooda duhurnimo